الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل شروط جمع تقديم أربعة البداءة بالأولى البداءة بلابد وهي بالأولى صلاة هرلا بلاب waniyat ljamci jamc la niyoodo weeye fiiha fi luulaa salaada hore dhexdeeda wlmuwaalaatu xidhiidhin weeye beynahumaa labada salaadood la xidhiidhiya wa dawaamu lcuduri cudurkii waa inuu daa'im yahay jamc iyo qasri waa min acdaari safar safarka acdaartiisuu ka mid yahay qofku markuu safro waxyaalaha cudurdaarka ahee sharcigeenu siiyey waxaa ka mid ah ee rukasta ah salaadihii rubaaciga ahaa ama afarta ragcadood ahaa inuu gaa inuu inuu gaabiyo oo labo labo ragcadood ka dhigo iyo inuu jamciyo oo duhurkii iyo casirkii buu isku jamcinaya taqdiim iyo taakhiir maqribkii cishihiina waa la isku darayaa taqdiim iyo taakhiir marka jamca iyo qasriga oo ah acdaarta yacni safarka qofka musaafirka ah acdaarta la siinayo ka mid ah ee rukasta sharciga uu siiyey ka mid ah ayuu halkan nooga sheegayaa kitaabku nooga sharxaya jamci ayuu soo hormariyey jamcu taqdiimkii buu soo hormariyey jamcu taqdiim waa casirkii oo lasoo qaaday oo duhurka lagu daray duhurka waktigiisii yaa duhurkii iyo casirkiiba isla tukani ayagoo gaaban baad tukan kartaa oo laba laba ragcadooda ayagoo dheerna waad tukan kartaa oo afar afar ragcadooda oo jamca keliya jamca keliyaad isticmaali kartaa ama jamca iyo qasriga labadu waa isticmaali kartaa labadu waa isticmaal maqribkii iyo cishihii yaad maqribka waktigiisi baad ku tukanaysaa cishihii baad soo qaadi maqribka waktigiisi baad ku daraysa marka jamcu taqdiimku marka afar shardi buu leeyahy albadaa'atu bilula salaada koowaad waa inaad bilowdo saaxibat lwaqti baa la yidhaha duhur iyo casr baad jamcinaysaa isku jamcinaysaa jamcu taqdiim baad isticmaalaysaa waqtigii duhurka salaada duhur baa la hormarinaya salaada duhur inaad bilowdo markaa kadib aad casrkii ku daray maqribkii cishii baad isku daraysaa waa jamcu taqdiim maqribka waqtigiisaad tukanaysaa maqribkaad hor tukani kow maqribkaa tukani mar kadib haddana cishaa ku dari albadaa'atu bilulaa waa sidaa salaada hore ee saaxiibatulwaqtiga ah waa inaad horta bilowdo waa kow waniyat ljamci fiiha fi lulaa dee inama alacmaalu biniyaad weye jamacan aada samaynayso jamac baad samaynaysaa soo maha waa inaad niyooto dee jamac goormeed niyooni salaada markaad xiranayso salaada gelaysaad jamca niyoon ama salaada hore intaad ku dhex jirtooda weli ka bixin ayaa tii kale inaad ku darayso ayaad niyooni wa niyatljamci baa yacni shardi ah fiiha fi luulaa salaada hore salaada hore ama bilowga xirashadaad ku dari ama intaad ku dhex jirto oodan ka bixin baad niyoonaysaa inaad tii kale ku darayso wlmuwaalaatu baynahumaa labada salaadood waa inaad xidhiidhiso markaad jamac samaynayso weligaa iska fiiri jamca hadduu yahay jamcu taqdiim muwaalaad baa shardi ah salaada hore markaad tukato tii kale waa inaadan ka reebin waa inayna labada salaadood u dhaxaynin intii laba ragcadood laga tukan karo laba ragcadood caadi intii laga tukan karo hadday udhaxayso iskuma jamcin karti markaa ma jamcin karti marka waa inaad salaada hore markaad tukato tii kale ku darto tii kale waa inaad ku darto wlmuwaalaatu baynahumaa wa dawaamu lcudri cudurka waa inuu daa'im yahy dee jamca waxa loo samaynayo sabab baa loo sameeyaa cudur baa loo sameeyaa cudurkii waa inuu joogo safar haddaa tahay waa inaad safarkii oo kaa dhammaanin ee aada musaafir tahay jamcu taqdiimka waxaa kaloo loo sameeyaa yacni madarka roobkaa laga jamciyaa haddii markaa roobka jamci roobka laga sameynaya haddii yani ay tahayna waa in cudurkii la helo waa inuu joogo oo markii roobka laga jamcinayo waxaa la yidhahdaa salaada hore xirashadeeda bilowgeeda iyo dhamaashaheeda iyo salaada dambe dham- bilowgeeda intaa waa inuu roobka joogo cudurka loo jamcinayo waa roobka eh. roobkii waa inuu intaa daa'im yahay wax da-ayo wey wa dawaamu lcudri afartaa shardi baa jamcu taqdiimka loo shardiyaa salaada hore saaxiibatu waqtiga waa in la bilaabo midda waqtiga uu saaxiibka aan hor tukani niyat ljamci fiiha fi lula salaada hore dhexdeeda ama bilowgeedaad niyooni jamc niyooni walmuwaalaatu baynahuma labadii salaadood inaad xiriirisooda kala goynin way laba ragcadood inta laga tukan kara waa inaan udhaxaynin dawaamu lcudri cudurku waa inuu daa'imi cudurka aad waxu jamcinayso ama safar weeye ama madar weeye waa inuu cudurkii daa'im yahay faslun shuruudu jamci taakhiir ithnaani jamcu taakhiirka shuruuddiisu asagoo laba kaliya un wey niyatu taakhiir waqad baqiya min waqti lulaa maa yasacuha wa dawaamu lcudri ilaa tamaami thaniya labadaa shardi un baa le jamcu taakhiirka markaad isticmaalayso waxaa shardi ah niyat ljamci niyat taakhiir taakhiir waa inaad niyooto waqad baqiya min waqti lulaa maa yasacuha salaada hore waqtigeeda iyadoo la joogo oo la tukan karo waa inaad niyooto taakhiir inaad dib u dhigayso salaada dambe aad ku darayso salaada waqtigeeda intuu joogaa la rabaa inaad akhirto iyadoo waqtigeeda joogo markaasaad akhiraysa wa dawaamu lcudri ilaa tamaami haaniya hadhow markaa labadaa salaad tukanaysana ilaa salaada labaad aad ka tukato cudurkaagi waa inuu baaqiya safar haddaad waa inuu safarkaagi tahay waa inuu safarkaagi dhammaanin ilaa salaada labaad aad ka tukato marka waxaa iyadoo aan jamcu taakhiirka aan dhibaato lahayn oo aan lagaa doonaynin muwaalaad lagaama rabo saaxiibatul waqtiga inaad bilowdana lagaama rabo ya jamcu taakhiirka mid intaad tukata aad muddo iska joogi karta cabaar iska joogi karta markaas mar kale midda kale iska tukani waxba muwaalaad shardi maa jamcu taakhiirka jamcu taqdiimka waa ka duwan yihi waxaan kaloo shardi ahayn salaada saaxiibo waqtige waqtigeeda la jooga inaad bilowdo waxba shardi ma jamcu taakhiir baad la imaatay sooma duhurkii baad dib usoo dhigtay casirkii waqtigiisi baad labada ku tukanaysaa midka labada salaadood midkaa rabtaa bilaabi karta haddaa rabta duhurkaad hormarini haddaa rabtana casirkaad hormarini maqribkii iyo cishii baad cishaa waqtigiisa isugu geysa haddaa rabta cishaad hormarin bilaabi ama maqribka inaad xiriirisana waxba shardi ma markaa mid tukataad muddo iska joogi kartaa markaasaa midda kale tukan kartaa shuruudu jamci taakhiiri ithnaani niyatu taakhiir waqad baqiya min waqti lulaa maa yasacuha walxaal qad baqiya uu ka baaqi noqday niyatu taakhiir inaad niyooto weeye waqad baqiya walxaal qad baqiya uu ka baaqi noqday min waqti lulaa salaada hore waqtigeeda maa yasacuha wax u waasac noqon karo iyadoo la tukan karo oo waqtiga laga tukan karo salaadii joogto waa inaad dib dhigto wa dawaamu lcudri cudurkii waa inuu daa'im yahay ilaa tamaami haaniya ilaa ay salaada labaad ka dhammaato waa inuu cudurkaaga daamiyo safar aa tahay faslun shuruudu lqasri sabcatun qasriga shuruudiisu gaabinta salaada la gaabina wey salaadii rubaaciga ahayd oo laga dhigo laba ragcadood laga dhigo wey shuruudeedu sabcatun toddoba wey an yakuuna safaruhu marxalatayni markaad salaada gaabinayso qasriga iyo jamca labaduba waa isku mid an yakuuna safaruhu marxalatayni laba maalin socod safarkaaga waa inuu dhahay marxalatayn a qof socdo oo gaadiid wato gaadiid u raran yahay laba maalmood meesha u socdo arbacatu burudna waa la yidhi afar hoos qabo yacni gelinka horaa la socdaa gelinka dambena waa la caraabaa subaxii buu qofku baxayaa gaadiid buu wataa riti baa u raran duhurkii buu meel degayaa lix saac meelahaasoo kale markay qoraxda ku laato haddana galabtii buu caraabaya qoraxda markay dhacda haddana wuu degayaa berri hadda haddana waa laba gelin iyo laba gelin laba maalmood buu socday markaa socod iska caadi ah neef gaadiid oo raran oo aadna aanu cuslayn oo dhaqaaqi la-ayn neef iska eber iska maran aan ahayn oo dhexdhexaada socodkiisaa lagu qiyaasaa marxalatayn saasaa la marxalatayn laba maalin socod wey laba maalin socod kaasaa la yidhahdaa de waagii hore yani gaadiidka la raran jiray baa xoogaa yani inta la soconayo neefka geela uu soconayo wax lagu qiyaasi jiray hadda wixii waa laga tegay dee mayl iyo kilomitr iyo waxaasaa la isticmaalay waa iska go-an tahay wax macluum oo la garanayo ya marka waa sideetan iyo saddex kilomitr baa la yidhi sideetan iyo saddex kilomitr markii la yidhaha waa sideetan iyo saddex kilomitr haddayba intaad dhan tahay safarku uu dhan yahay waa gaabinaysaa salaada waana jamcin kartaa waana jamcin kartaa haddaad rabto baabuur wado safarkii waagi hore safar tacab uu ahaayo la lugayna lagu rafaadi jiray soo ma gaari yaraa iska wata raaca hadda ardha baa tegi doontaa laakiin safar ubaa tahay waxa doontaba ku soco hataa haddaad diyaarad qaadato in waktigoo la gaarinu meesha ay gudgeysa mooyaane waa safar baa tahay waa gaabin kartaa waxaad ku safraysaa waxba shardi maaha marka waad gaabin kartaa wey an yakuuna safaruhu marxalatayni laba maalin socod waa ko wa an yakuuna mubaaxan safarkan salaada aada u gaabinayso ood u jamcinayso sharcigu cudurdaarka ku siinayo ruk- ruk- ruksada sharciga ay ay kuu suurtagelayso safarkaagu hadduu yahay wey safar mubaax ah waa safar bannaan wey safaru macsiyo waa inuusan ahayn safar dembi ah waa inuusan ahayn mubaax waxa weeye yacni tijaaraad u socotaa ganacsadaata meel baa u safraysaa ama waaba safar yani cibaado ahoo yacni cilmi dalabulcilmi baad u baxday ziyaaratu waalideyn baad u baxday s- yani xaj baad u socotaa yani safar safarku waa inay safar oo ama cibaadaha ama mubaax ahoo iska bannaan dad baad soo ziyaaranaysaa meel baad tegaysaa waaga macsiyo un waa inuusan ahayn dembi unasan dembi safarka dembiga waxa weeye waa safar aad u socotoba dembi macsi aad u socotaaba a oo inaad wax soo dhacdaa rabtaa balilqadoon baa tahay ya macoolaa rabtaa inaad soo dhacdo booli baa raadinaysaa ya sharcigu rukso ma ku siinayo ma gaabin karti salaad mana mana jamcin karti leanna burcad baa tahay burcad buu sharcigu u kaalmaynaya maya uma kaalmaynaya sharcigu a safaru yani wax kaloo macsiya haddaad ujeedana oo waxaan yani dalxiiska iyo tamashaha iyo haddii aad u socoto tumasho ujeedana iyaduna oo macasi baad u socotaaba waa macsiya iyadana waa macsiya wax aad gaabin kartaa ma jiro sharcigu rukso kuma siinayo safarkaagu hadduu safar macsiye yahay sharcigu rukso ma ku siinayo ma gaabin kartid salaad mana jamcin kartid wey waan yakuuna mubaaxan waalcilmu bijawaazi lqasri gaabinta in salaada la gaabin karo waa inaad ku cilmi leeda markaad qasriga samaynayso jamca samaynayso waa inaad ku cilmi leeda lanna wax walba shuruud buu leeyahay shuruuddiisa markaad kamili karto unbaad samayn kartaa wax aada aqoonin ma samayn kartid waalcilmu bijawaazi lqasri gaabinta banaanideeda in la ja- la- yani salaada la qasrin karo waa inaad ku cilmi leeda wa niyat lqasri niyat lqasri waa inaad niyooto cinda alixraam wa niyat lqasri qasri waa inaad niyooto goormo cinda alixraam markaa salaada gelayso safar baad ahaydoo salaadii waqtigeedii baa la gaaray salaada rabta inaad gaabtay soo ma dee niyat lqasri inaad niyooto wey ama qasran wa jamcan baad niyooni qasran wa jamcan baad dhihi haddaad qasri oo inaad isku darta aadan rabin oo qasri keliya inaad isticmaasho rabtana qasran inaad niyooto wey gaabin waa inaad niyooto halkaas waxaad ka ogaatay qasri baa ii xiran inaysa jirin ya wuu ii xiran yahay see kuugu xiran yahay qasriga wax la soo xirto oo intaad markaad soo safraysay intaad soo niyootay kuu soo xiran ma aha markaad salaada gelayso umaad niyooni haddana salaada kale markii la gaaro waad niyoonun markaad salaada gelayso umaad niyoone wax kuu xirnaa ma jiro wa niyat lqasri cinda alixraam Ah, qasri baa ii xiran marka xaggee laga keena wax jira ma waa faham yari waa diinta afhamsanta qofka caleh salaada rage war ani qasri baa ii xiran adijog war qasri kuma xirne hadda nafteeda adoo safaraa salaadana iska dheeraysan kartaa midana gaabin kartaa haddaad niyooto inaad gaabiso waad gaabin haddaad kalna waa iska dayn waad dheeraysan kartaa wax adiga kugu xiran waay marka adoo safara waa natijin kartaayo ayadoo gaaban intaad gaabsataad anigu markaa iska dhamaystiranayna imaam buu qofka mu- gaabinaya imaam buu noqon karaa sow maamuun ma noqon karo dad salaada taam yeelay kuma xihan karaya uu asagoo ga- iyadoo salaadiisa uu gaabiyey buu dadka imaam u noqon karaa markuu yacni labadiisii tukado ayay dadku dhammaysanayaan maamuumiintu ama hadduu rabaa intuuba joogo meesha uu iska daynayaa salaada dheer buu dadka la tukanaya ama asagaa dadka tujinaya caadi markaad baxda haddaad wadada haysana markaasaad salaada gaabsanaysaa wey marka cinda alixraam wey wa an takuuna salaatu salaada waa inay tahay rubaaciyatan salaada marka qasriga uu ku suroobayo waa inay tahay salaad afar ah afar ragcadood ah waa casr iyo duhur iyo cisho unbuu ka suuroobi karaa maqrib iyo iyo fajar ama subax lama qasrin kara awal bayba gaabnaayeenba iyagu awal bay gaabnaayeen marka waa salaada rubaaciga ee afarta ragcadood un wa an takuuna salaatu rubaaciyatan wa dawaamu safari ilaa tamaamiha salaaddu intay ka taab noqonayso waa inuu safarkaagii daa'im yahay وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته وألا يقتدي وإنه صديان مسألة يعني أنت بدل ذاتك الوقت حي يكو يعني ختلمان تنا كم ده oo dadka yani magaaladii baad joogta magaalaad ka safarto magaalo kalaa tagtay waad noqonaysaa maalin baad joogaysaa laba maalin baad joogaysaa waad noqonaysaa safarku kaama dhammaanin marka masaajidkii baad imaanaysaa dadkii magaaladii inuu la tukadu rabaa dee salaada asagoo gaaban lama tukan karo haddaad tiraahdo anugu laba ragcadood keliya baan ooga xidhani labada ugu dambaysaan ooga dayani ma suuroobayso qof salaadiisa taam yeelaya ma ku xidhan kartid xataa hadduu laba ragcadood keliya tukan karayo kuma xidhan kartid leanna niyadiisaa iskhilaaf niyadiina iskhilaafsan adigu qasri baad niyeysanta waa waxbaad gaabinaysaa asna waxbuu dheeraynaya waa qofka salaadiisa taam yeelaya marka kuma xidhan kartid waanlaa yaqtadiya waa inuusan dayanin bimutimin mid taam yeelayo fii juzin waa inuuna ku dayanin oo min salaati ka mida xataa juz ka mida ugama xidhan kartid waa inaa uga dayanin qof salaadiisa taam yeelayo kuma xidhan kartid waay faslun shuruudu ljumcati sittatun shuruudu ljumcati jumcada shuruudeedu sittatun way an takuuna kulluhaa fii waqti duhri duhurka waktigiisa inay dhacdo weeye jumcadu duhurka waktigiisa hadduu baxo jumco qado ma noqoto duhurun baa la qadayni salaada jumcada waa in waktiga duhurka ay dhacdo an takuuna kulluhaa fii waqti duhri ko wa an tuqaama fii khidati lbalad jumcada waa in laga oga magaalo dhexdeeda waa in laga ogo meel dhisma leh oo magaalo oho la degan yahay baadiyo ma noqoto jumco lagama ogo dad fara badan ba ha deganaadeen hadday rabaan ya dad marbaa dad yani dad bada yani marbay yani beelo aada u waaweyn isla degaan miyiga fara badan iyo degaan soo maa jumco laguma ogi karo jumco meel dhisan magaalo dhisan dad dhisan oo meel degan oo aan ka guuraynin oo meesha iska degan baa jumco ogi karo markii cadadkeeduna gaaraane rabaadiye iyo beeraley iyo berri ba iska kala tegaayo jumco laguma ogi karo wa an tuqaama fii khidati lbalad magaalada dhexdeeda waa in laga og waa in magaalo lagu ogo ama magaalo weyn ha noqoto ama tuulo yar ha noqotee waa in magaalo lag- lagu ogo wa an tusallaa jamaacatan jamaaco waa in lagu tukado jumco jamaaca unbay ku ansaxdaa bilaa jamaaco ma ansaxdo waa in jamaaco lagu tukado wey wa an tusallaa waa in la tukada jumcadii jamaacatan waa in lagu tukado wa an yakuunuu arbaciina axraaran dukuuran baaliqiina mustawdiniin jamaacada waa jamaacadii baa lagu tilmaamay jumcada waa in jamaaca lagu tukado jamaacadu intay dhan tahay waxay dhaha aqalu jamaaca ithnaani wey labay ka bilaabataa jamaacadu inta lagu tukanayo jamacada waa intee wa wa an yakuunuu arbaciina afartan waa inay yihiin madhabka shaaficiga ayaa ugu adag xagga cadadka markii la yidhaahdo isagaa ugu badan afartan ka yar kuma ansaxaysa jumco dadku mar baday afartan ka yihiin soddon iyo sagaal hadday yihiin duhur bay iska tukanayaan jumco ma tukan karaa calaa madhab shaafici wey madaahibta qaar waxay leeyihin waa banaynayaan laba iyo toban iyo lix iyo soddon iyo meelahaas cadadkaasay sheegayaan madaahibta kale laakiin yani madhab shaafici waxa weeye afartan ka yar jimco kuma ansaxdo waa in afartan la helo afartankaas weliba shuruudii buuxisay waa in la helo afartanka weliba waa inay shuruudii buuxiyaan an yakunuu arbaciina afartan waa inay yihiin axraaran oo xor ah oon addoommo ku jirin dukuuran oo rag ah dumar lama xisaabinayo baaliqiina oo qaangaar ah carruurtii baa baxaysa sibyaantii carruurtii baa baxaya mustawdiniina meeshaa degan oo ka wadan yeesho degan laa yadcanuuna shitaa'an walaa sayfan ma ka guuraan meeshaas way degan yihiinbo musaafirkii baa baxaya de marka dadka jumcada ku ansaxaysa shuruuddaasaa laga rabaa cadadku waa inuu afartan yahay shuruudda waa inay leeyihiin axraar waa inay yihiin dukuur waa inay yihiin baaliqiin waa inay yihiin mustawdiniin waa inay meesha waa inay degeen waa inay ka wada yeesheen mustawdin muqiim laguma oranin mustawdin wey oo muqiimka iyo mustawdinka waa kala duwan yihiin muqiim qof meesha jooga wey laakiin inuu baxa rabo wuu imaaday meesha xoogaa buu joogaa laakiin wuu- waa nin socdo waa muqiim oo safarnimada hadda wuu ka baxay oo de qofka hadduu afar maalmood ba joogo safarkiisi waa go-ay hadda waa muqiim oo wuu iska joogaa laakiin wuu baxaya kaa muqiim baa la eh, muqiim baa la yidhaha kaa jumcada laguma xisaabinayo mustawdin waa mid meeshuu degan yahay magaalada inuu degan yahay meel laguma socdo waa nin magaaladan degay oo roob iyo ji- yani seef iyo jiilaal xagaa iyo jiila min- jiilaal midna aan ka guurayn ana meel uga socon wey ilaa inta safar yaro xaaja inuu u baxa mooyaane wa anlaa tasbiqahaa walaa tuqaarinahaa jumcatun fi tilka albalad wa anlaa tasbiqahaa waa inaysa ka hormarin walaa tuqaarinahaa waa inaysa la xidhiidhsanin jumcatun fi tilka albaladi waa haddii hal meel uu qaadayo way Mm. marxaba hal meel haddii magaalada lagu tukanayo halkaa jumcada dee jumco kale inay ka hormartaan laba rabo jumco kale inay ka hormartaan laba kadibna laba rabo magaalada haddii hal jumca kale ku filan tahay hal masaajid hadduu qaadayo magaalada haddii hal jumca qaadayn oo magaalada weynikay ka badato soo ma de jamaacadu inti inti is hesho masaajidkii ma intuu qaadaa lagu tukanay wayna ka haddii rabana kala horma way kala hormarayaan ba dee dee meel mar tacadud hadduu yimaado hal mar lama wada tukanaye marka tacadudka marka waa loogelay tacadudu jamaacaad Ah. waktiga nabiga calayhi salaatu wasalaam jam- jumcadu hal un bay ahayd masjidka nabawi un baa lagu tukanayay bas meel kale ma jeed dadku way yaraayeen marka markii damba dadka masaajid baa qaadaya si kasta hadduu masaajidka u weyn yahay haddaa laisugu keeno dadka haddii la yidhaha ma qaado marka marka tacadudka waa la ogolaaday biqadri alxaaja in alla inta isu imaan kartaba meel bay ku tukani aga marka markay tahay magaaladu yar tahay oo hal masaajid ayna ka badan karin cadad laba u qaybsamo ma gaari karto soo ma hal jumca lagu tukanayaa jumcadaas waxaa shardi ah inaan jumco kale ka hormarin jumco kale ka dimin meel hal jumca hal meel keliya lagu tukanayo haddii laba meelood lagu kala tukado midda horeysa baa saxiix noqon halkii lagu tukan lahaa halkii qaadi lahayd dadku meesha magaalada loogu tagay lagu tukan lahaa waa halkaas halkiina tukade soo ma midda horeysa le waay mid dambe maye mid dambe maye Mm. marka tacadudka ah, tacadudka waa la ogolya laakiin hal yani waayahan dambe la iska qiyaasanayo oo la iska sameeyaa jiro laakiin aan kolley kutubta dalil xooga ku haysanin waa maxay in masaajidkii laba jumca iyo saddex jumca lagu tukado ya masaajidkan hal jumca lagu tukani haddana hadhow dadka shaqaynaya hadda la tujini haddana dadka kale hadhow la tujini ama ardaydii iyo kuwii iskuullaha ka soo baxaya haddana hadhow la tujini meelaad way way tacadud baa looga jumcada waqtigeeda markii la gaadho la tukanayo qolo la arkay meeshay joogto masaajidka u dhow iyo makaanka meesha u dhow bay ku tukanayaan baa lagu kala tukanaya tacadudka unbaa la ogolaaday mooyaane laakiin hal masaajid keliya inuu jumcada ku tacadudo sida jamaacada kale oo salaada la tukanayo kale jamaacada waa caadi de salaada casriga la tukanay jamaca kale imanayo iska tukan tukala imanayo iska tukan sooma ee jumcadina saasoo kale haday noqdo waa la iska waday may Aya. fi makaani waaxid tacadudkeeda maya Mm. marxaban waa la sameya lakin masaajid qaar hadda waa la sameeya Mm. وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد وأن يتقدمها خطبتان لما خطبة وإنك هربران جمعة شروط هذا حكمنا تقدم خطبتين هذا خطبة إنك هربران لما خطبة هذا إنك هربران ما أنصح يسا جمعة وإن لو- وإن لما خطبة لك هربران وأن يتقدمها خطبتان لما خطبة وإنك هربران شروط لحدة يا جمعة الله شرطياوي شروط لحدة الله شرطياوي لكن تكون تكون يا جمعة dad baa hadda odhanaya yani meeshaan aan joognahay jumca ma jumca ma nagu waajibtay oo maxaad ugu maxay noogu waajibi weyday a inaan ka noqdaan raba inaan america ka laabtaan raba maba laabanaysid maxaa u laaban weyda hadda intaasoo sanaad joogtay wax laabanaya ma jiro jumca inta dadka kuma kuma waajibayso waa laga noqonayaa waxba kama jiraan waxba kama jiraan dadku waa mustawdin meesha way degeen way ku ilmo dhaleen way ka shaqaysanayaan sharcigeedu bay qaateen way degan yihiin meel loguma socdaan meel loguma socdaan Ah. hadduu hadda qof rabo inuu noqdona kii noqon lahaa yaa dhantiisu wakti dheer ku qaadanay aa u qaadanaysa aa noqon lahaa buubu leeyahay meelaan noqdaan lahay mana noqonayo inuu noqon rabo ya marka jumcadu waa waajib jumcadu waa waajib wey way waajibaysaa jumcadu qof kasta oo america joogo oo muslim ah ama north america joogo way ku waajibaysaa jumcada waajib bay ku tahay waa mustawdim wey uu degan yahay wadanka inuu baxo iyo qotiis ka baxa mooyaane inuu inuu guuro ma rabo a uu degan yahay wadanka marka waajib bay ku tahay jumcadu faslun arkaanu lkhudbatayni khamsatun khudbada arkaanteedu waa shan xamdullaahi fiihimaa wasalaatu cala اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama fiihimaa walwasiyatu bitaqwa fiihimaa wa qiraa'atu aayati min alqur'aani fi ixdaahumaa waadducaau lilmu'miniina waalmu'minaat fi lakhiir shantaa shar shantaa rugni bay leedahay arkaantu ee khudbada xamdullaahi fiihimaa labada khudub markii la bilaabayo waa in xamdiga ilahi lagu bilaabo alxamdu lilah والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما والوصية بالتقوى فيهم تقوى الله يصدر دار مع بسيدة إلهي فيهما صدح داس لبدا خطبة والغا روا حمد قول لغو بالله صلى النبي عليه الصلاة والسلام لغو بالله والوصية بالتقوى تقوى الله يسأمره وصيكم بتقوى الله اتقوا الله أيها الناس يعني الوصية بالتقوى waa saddex sooma qiraa'atu aayatin min alqur'aani fii ixdaahuma labada khudba mid ka mid a waa aayad qur-aanka ka mid a in lagu aqriyo aayad ka mid a waa in lagu aqriyo labada khudba mid ka mid a mid haddii lagu aqriya waa kifaaya dee aayadaha lagu aqrinaya wasiyada nafteeda aayadda la isku farahaya aayad lagu aqrinaya aayaad badan baa soo gelaya khudbada dhexdeeda oo lagu aqriya والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة خطبة قدام بيسوي الدعاء للمدر وهرون إلا الدعية مركا قدام بيسوي شنتاس وأركان الخطبة وي وشنتا لو شرطيو إني عربي نقطوي شروط الخطبتين بعد قولي دونا مركا وإني عربي تهي وحل لو شرطين أيوه waa shan arkaantan shantaa keliya wey khudbada inteeda kale maaha arkaantaa shantaa haddii carabi lagu sheego inta kale waa la fasiri karaa luqadii la rabaa inta kale lagu fasiri karaa arkaantan shantaa besa way wax loo shardiyo marka dad badan waxay ka shakiyaan khudbadan qaarkeed ingiriiska lagu akrinayo la fasiraayo taasay dadka qaarkeed khudbadiiba ingiriis baa lagu akrinayaaba kuleey ya khudbada in carabi lagu akriyadu ay shardiga tahay waa arkaanta bas arkaan khudbatayn waa shantaa shantaana dadku inta badan waa kula imaadaan carabigan way kula imaadaan wixii ka dambeeya unbaa la fasirayaa soo ma marka arkaantaasa la rabaa inay carabi noqoto intaa haddii carabi lagu akriyo waa kifaaya khudbadu waa saxiix wey khudbadu waa saxiix wey faslun shuruudu lkhudbatayn cashara labadan khudbo waxay ka mid yihiin yani shuruud اljumca khudbada akrinteedu waa shardu min shuruud اljumca soo ma khudbada arkaanteeduna waa shan shuruud kalena way leedahay khudbadu khudbada la akrinayo arkaan iyo shuruud bay leedahay arkaanteedu waan ogaanay waa shan shuruudeeduna waa toban shuruud اlkhudbatayni cashara aldahaaratu can اlxadaثayn alasqari واlakbar qofka khudbada akrinayo khadiibka ah waa inuu daahir ka yahay labadii xadadba alxadaث اlasqar waa weyse la-aan iyo wlakbar maa yuujib اlqusla wey wixii qabo iswaajibinaya wixii weyse la-aanta ay weyse waajibin labaduba waa inuu daahir ka yahy waa inuu weyse qabo oo daahir yahay wdahaaraةu can الnijaasa fi thawbi wاlbadani wاlmakaan daahir waa inuu yahay oo khudbadu dee dee salaadii jumcada oo la tukanayay bay arkaanteedii yani shuruudeedii ka mid tahay qofka khudbada akrinaya waa inuu daahir yahay xadath waa inuu daahir ka yahay nijaasana waa inuu daahir ka yahay dharkiisu waa inuu nijaasa daahir yahay fi thawbi walbadani badankiisa waa inuu daahir yahay walmakaani makaanka uu ku taagan yahayna meel daahira waa inuu wa satru lcawra qofka khudbada akrinaya waa inay cawradiisu asturan tahay walqiyaamu cala alqaadiri hadduu qof aywooda yahay oo fayow oo xoog la yahay istaag waa inuu ku akriyo khudbada walqiyaamu cala alqaadir waa inuu istaag ku akriyo dee hadduuna istaagga awoodin fadhiguu ku akrinayaa lan awooddiisa waa fadhigaas salaadii faradkeed buu fadhigu ku tukanaya qofka hadduuna awoodin soo ma hadduu marka istaagga uuna istaa awoodi karin fadhigu markaas laakiin hadduu awoodo waa inuu istaag ku akriyo walqiyaamu cala alqaadir waljuluusu baynahumaa bayna alkhudbatayn labada khudba dhexdooda waa inuu fadhiisto khudbada hore u dhammaynayaa uu fadhiisanaa wax yar dumaaninadii salaada wax yar ka siyaadsan markaa kadib u haddana khudbadii labaad wa- waljuluusu baynahumaa bayna alkhudbatayn fawqa dumaaninati salaad salaada dumaaninadeedii wax yar ka siyaadsan wa walmuwaalaatu baynahumaa labada khudba waa inuu xidhiiriyo fadhigaa yarka unbaa udhaxeeye labada khudba waa inay xidhiiraan walmuwaalaatu baynahumaa wa bayna salaati labada khudba iyo salaadu waa inay xidhiiraan khudbada markuu qofku dhameeyo khudbada dambe dhameeyo salaada hore laga geli salaada hore laga geli waa inay xidhiiraan walmuwaalaatu baynahumaa bayna alkhudbatayni iyo wa bayna salaad waa in la xidhiiriyo wa an takuuna bilcarabiyati khudbada waa in carabi lagu akriyo wa an takuuna bilcarabiyati waa inay tahay maxaa nidhi waa arkaanta un waxa carabiga lagu akriyay shardigata waa arkaantaa shanta ah ee khudbadu leedahay un weeye waxa in carabi lagu akriyay waa ay shardiga tahay oo waajibayso ha wa an takuuna bilcarabiyati walow hadday doonaan dadka loo akrinayabo cajami ha noqdeen aan carabigii garanayn ha noqdeen hadday rabaan carabi baa lagu akrinaya marka arkaanta khudbada arkaanta carabiga lagu akrinaya waa loo fasiraya marka dadka saasaa sii fiican weliba markayna fahmaynin dadku carabigii fahmaynin markii arkaanta lagu akriyo in loo fasiro wa an yasmacahaa arbacuuna afartan waa inay dhegaystaan khudbada oo jumcadu maxay ku ansaxaysay afartan bay ku guntabaysa jamaacada cadadkay ku guntabaysa afartan bay ahayd afartankaas waajibka jumcada ku hay jumcada ku ansaxayso waa inay khudbada dhegaystaan wa an yasmacahaa waa inay dhegaystaan oy maqlaan arbacuuna afartan waa inay khudbada maqlaan oy dhegaystaan wa an takuuna kulluhaa fii waqti duhri jumcada waqtigeeda waa inay waqtiga duhurka tahay wey duhurka hadday ka baxdo duhur baa la tukanaya jumco lama tukan mar hadduu waqtiga duhurka baxo ju- jum- duhur baa la tukanaya jumco lama tukanayo wa an takuuna kulluhaa fii waqti duhri shuruuddaa tobanka ayay leeyihiin labada khudbo faslun aladii yalzamu lilmayiti arbacu arbacu khisaalin aladii midka yalzamu laazimayo waajibayo lilmayit maydka u waajibayo waxa maydka u waajibayo ee dadka yani ku waajibayo arbacu khisaalin wey qusluhu dhaqidiisa wa takfiinuhu kafanidiisa wasalaatu calayhi lagu tukado iyo wa dafnuhu duugidiisa afartaaba maydka ka waajiba mayd hadduu dhinto afartaasaa ka waajibi dadkii geeridiisa ogaada meeshuu ku dhintay joogay iyo dadkii ehelkiisa hadday la joogaan bay waajib ku noqoni afartaa in la sameeyaan maydkay u waajibi alladii midka yalzamu waajibayo lilmayiti maydka u waajibayo arbacu khisaalin afar khislo wey qusluhu dhaqidiisa la dhaqidiisa wa takfiinuhu la kafanidiisa wasalaatu calayhi oo lagu tukado iyo wa dafnuhu la dugidiisa wey afartaasaa waajibi oo u waajibaysa wey faslun aqalu lqusli dhaqid baa ugu horreysa maydka waxa u waajibay dhaqidda intee ugu yar ee waajibaysa lagu kaaftoomi karaa aqalu lqusli dhaqitaan inta ugu yar maydka la dhaqo tacmiimu badanihi bilmaa badankiisoo dhan oo biyo lagu camimo wey intaasaa ugu yar maydka waa madka marka hore waa loo istijeynayaa markii loo istijeeyo loo weysaya jir badankiisoo dhan biyo lagu ca- lagu shubaya lagu camimaya tacmiimu badanihi bilmaa wa akmaluhu akmalu lqusli qabayska kan u kaamilsan an yaqsila saw'atayhi waa inuu u istijeeyo horta saw-ataynka waa yani farjiga iyo yani duburka yaa saw-atayn la yidhaah cawrada wuu u istijaynayaa an yani an yaqsila saw-atayhi inuu dhaqan wayo u istijayo wa an yuziila alqadara yani waxyaalaha wasaqda ah waa inuu ka zuuliyo min anfihi ah, sankiisa haddii yani sankiisa iyo wax kasoo dare wax kasoo dareen waxaas uu- uu ka dhaqayaa wa an yuwadiahu wa an yuwadiahu waa inuu u weyseeyo markuu u istijeeyo oo waxyaalahan yani ka muuqmuuqdana uu ka ka dhaqo yuu u weyseynayaa wa an yuwadiahu wa an yadluka waa inuu marmariyo badanahu badankiisa bisidri geedka gobka la yidhaah sidriga yani waa geed marka la isticmaali jira waxaa loo isticmaali jira saabuun camal yani wasaqda iyo waxaasay u goyso laakiin saabuun baa la isticmaalaya hadda yani wax dhaqo yani jir wasaqdii durba zuuliyo ayaa la isticmaalayaa wey an yadluka inuu marmariyo weye badanahu badankiisa bisidri saabuun buu marmarinayaa wa an yasuba almaa calayhi biyaha waa inuu ku shuba halaaan saddex jeer dhinac saddex saddex jeer buu dhaqayaa yani si fiican dhaqmada kaamilka taa wey inuu meydka u weyseeyo ee u istiijeeyo marka hore wixii wasaqoo kasoo baabaxayna uu ka dhaqo markaa kadib uu u weyseeyo markuu u weyseeyo kadib yuu haddana markaa dhaqayaa saasuu meydku u yaallaa marka dhinac dhinac dhinac buu dhaqay dhinacanuu marka hore dhaqaya midigta ah saddex jeer buu marka marinayaa saabuunna buu marinayaa dhinaca kaleu haddana saddex jeer saasuu dhabar dhabar baa loo soo qabanaya marka dhabarka haddana labadiisa jeex yuu dhinacan mid haddana dhinacaasu haddana dhaqaya marka si fiican baa marka meydka loo dhaqaya marka kadib yaa weliba la angejinaya marka in kafanka intaan la gelin wax maro angejinaysa ama shay baa la saaraya markaas isagoo angegan baa markaa kafankiisii la gelinaya markaasa wax udgoon weliba lagu shubaya udgoon la marinaya maxaa bini aadanka ilaahay baa karaameeye wey duugiddaa la duugayo oo intii la dhaqo la kafano la godkaa la gelinayo la asturayo la ilaaliyo waa karaama min allah uu makhluuqa ka- xayawaanka kale o dhan iyo uu kaga duwan yahayo meydkiisa waa la yani waa la karaameynaya la iska tuuri maayo yani markuu siduu markuu noo- noolaa uu karaamo u lahaa ayuu markuu dhim- dhintana waa la karaamayni waa la aasi Ah. waa la dhaqi oo waa la hagaajin oo waa la aasi Ah. karaamada bi- yani bini aadanka waxaa ka mid a xataa hadduu gaal yahay meydkiisa banaankaa la iska dhigi maayo ciidaa lagu rogi waa la asturi inuu banaankaa iska yaalo ma la yeelayo yani karaamada ilaahay bini aadanka uu siiyey ayay ka mid tahay wey marka sidaasaa loo wanaajinayaa qofka mark markuu dhinto Ah. taasaa loo dhaqaya dhaqidda taasaa ugu kaamilsan faslun aqalu lkafani thawbun yacumu waakmaluhu lirajuli halaathun halaathun lafaa'ifa walilmar'ati qamiisun wakhimaarun iyo waizaarun iyo walafaafataani kafan waxaa ugu yar hal maro oo meydka wada qarinaysa kulligii hal maro oo meydka kulligii wada qarinaysa kafan intaasaa ugu yar aqalu lkafan marka markii la isticmaalayo waa goormo qofku hadduu isagoo qariiba dhinto wey isagoo masaafura ama meel jooga yuu ku dhintay ama waxba muu haysanin xoolo ma qabee waxba muu haysanine dadka kalaa kafanayo hal maraa lagu kafanaya markaas hal mara keliya lagu kafanaya laakiin qofku hadduu xoolo leeyahay xoolihiisa laga kafanayo kafanka waa loo dhamaystiraya waa loo dhamaystiraya akmalkaa la rabaa saddex maro ayaa ragga lagu kafanayaa gabdhahana shan weeyaba dee qamiis iyo khimaar iyo izaar iyo lafaafataani qamiis waa diricii dheeraa masaakadoodii izaarna waa gogoradii khimaarna waa kii madaxa loo saarayay basarkii madaxa loogu duubay intaa markii loo geli kadib yaa laba maroo dheerdheer haddana lagu sii laabe le-anna markii adduunyada noolaydba gabadhu ragga way ka dharbadnayd lan cawradeedaa ka ziyaadsane way ka dharbadnayd hadday dhintaanna way ka dharbadan yihiin ayaga shan baa lagu kafanaya raggana saddex baa lagu kafanaya faslun aqalu lkafani thawbun yacumuh kafan waxaa ugu yar thawbun maro yacumuhu camima ismaydka qofku hadduu dhar haysto dharkiisa waa lagu hadduu xoolo haysto xoolihiisa waa laga kafani oo kolka loo dhamaystiri waxaa laga yaabaa dadka qofka asagoo xoolo leh in hal mara keliya lagu kafano ha waa qalad hal mara maya waa in saddex mara loo soo gado qofka saddex maraa lagu kafanaya marka xoolihiisa laga kafanaya hawbun yacumu waa markuu qariib yahay oo meelaha ku dhintaa oo dadka la kafanayaane maaha marka xoolihiis laga duulay wa akmaluhu lirajuli salaasu lafaa'if saddex maro maradii nafteedii baa wax qiimo laba ahayne maryaha cadcad waa qiimaha ugu yar bay joogaane ama marya cadcad baaba gurigiisa ka buuxo go-ayaal cadcad baa u wada yaala go-yaalkaasaa lagu kafani karaa midda cusub waxaaba kasii fiican bay kutubtu leeyihi midda duugoo la isticmaalay lan qofka wuu dhintaa hadda qabriga ciiddaasa kolley la dhigayaa mid cad maxaa looga soo gad mid cusub maxaa looga soo gad midda cusub dadka nool hala siiyo ha ku intifaaceen marka halaathu lafaa'if saddex maro ayaa lagu kafanaya saddex maraa sidaa laysu duldhigaya saasaa loo kala bixina saddexdood markaa laysu duldhigo yaa saa meydka loo dul saaraya saasaa loogu gedini dhii kala hadna loogu gedini waa laysaga gelin karaa marka saddexdaa mara ragga laga rabaa un haddii khamiis iyo cimaamad loogu ziyaadiyana waa la yeeli karaa Ah, haddii loogu ziyaadiyo ha laakiin saddex maroo dheer dheer wey waxa laga rabo in lagu kafano Mhm. akmalka wey waa saddexdaas walilmar'ati gabadhina qamiisun qamiis waa diricii ama saakadii dheerayd wa khimaarun khimaar masarkii madaxa loogu duubayay iyo waysaarun hoosgunti hoosguntigoodu de ayuu waa gorgorad gorgoradii baa yani loo gelinaya iyo walafaafataani markaasaa laba maroo dheer dheer iyo haddee la gelinaya faslun arkaanu salaati اljanaasati sabcatun meydka markii la dhaqo oo la kafano waa lagu tukani markaa asagoo la dhaqin oo la kafani laguma tukan karo meydka meydka laguma tukan karo isagoo la dhaqin oo la kafanin laguma tukan karo sidaa aawadeed yaa meydka markii la raba inuu asagoo haddii uu ka maqan yahay magaalada oo la rabo in lagu tukado waa in la xaqiijiyo in meydkii la dhaqay oo la kafanay markaa kadib baa lagu tukan karaa salaadu yani waxaa shardi u ah in meydka la dhaqo oo la la kafano wey markaasay salaadda ku ansaxaysaa markaasay ku ansaxaysaa marxaban marka qofka oo lagu tukanaya janaasada qaa'ibka lagu tukanayana waa inuu yacni uu magaalada ka maqan yahay qof magaalada dhexdeeda ku dhintay si kastoo magaalada ha u weynaato magaalada dhexdeeda hadduu ku dhinto adoo ka maqan kuma duwan karti meesha tag u tag kusoo tuko hortaa haddii la duugana qabrigaad ku tukan kartaa qabrigiisa markii la geliyo waa ku dul tukanaysa laakiin qaa'ib looma tukanayo janaasa qaa'ib looma tukanayo magaalada dhexdeeda soo ku dhintay waa inuu ka maqan yahay magaalada statetka waa inuu ka baxsan yahay iyo meel kasii fog yaa loogu tukan karaa arkaanu salaati اljanaasati sabcatun alwalu anniya waa in la niyoodo athaani ka labaad arbacu takbiiraat janaasada waxay leedahay afar takbiiradood afar takbiiradood waa in la yiyo takbiiratu ixraamka ugu horeyso iyo saddex takbiiradood oo kale afar takbiiradood wey athaalith rukniga saddexaad alqiyaamu cala alqaadir qofku hadduu awoodo janaasada istaag buu ku tukanaya istaag buu ku tukanaya الرابع كان أفراد قراءة الفاتحة فاتحة ولا أقريه الخامس وتكبير تكوبات مركي لا تكبير سوى فاتحة لا أقريه بعد الثانية يعني بعد الأولى بقى لا أقريه سوى الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية تكبير طلبات بعد جيد صلي النبي تكبير أور ريسو تكبير سنة يا الله أكبر حرشدي وي تكبيرة الإحرام فاتحة دي بو أغرنيا الله أكبر بولي وتكبيرة اللبات صلى النبي والله إيمان يمرك صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وي. بعد تكبيرة الثانية السادس ركن الإلحاد الدعاء للميت بعد ثالثة ومركو صلى النبي قال لي ماذا الله أكبر بولي وتكبيرة صدحات مركز الميت كود عينيا الدعاء للميت وي. بعد الثالثة السابع ركن الأفراد آه، تضبط السلام سلام وين تكبيرة أفراد مرة دو تكبير صدو وسلام نقصان هذا بس وسلام نقصان مركا أركان الجنازة وتضبطاس فصل أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع دوجد وحاوير قدد قد إلا قضب قرن يسو ميت إنه صاقره xoogaa haddii godka xoogaa la dheereeyo meydku kama soo uraayo kama soo uraayo marka waa inuu urta uu reebayo inta ugu yar waraabaha iyo dugaaggana uuna kala bixi karin una kala bixi karin meel dhow haddii la iska dhigo meydka halkan oo ciidda unsaa loogu rogo se urkiisii wuu soo baxayaa waa sahlan tahay inuu yani waxaan wax cunoo dhan ay iskala soo baxaan ay cunaan dee ka waajibka waxaa weeye in xoogaa la qodo qadar dheer xoogaa la gaarsiiyo una ka soo urayna meydka bahal soo cun soo faqdayna una kala bixi karin ah waa in la dheereeyo wey ah aqalu dafni duugid inta u yar xufratun qodid ugad weeye waa qodid taktumu qarinaysa raa'ixatahu meydka urkiisa qarinayso wa taxrusuhu ka ilaalinayso min asibaaci dubaagana ka ilaalinayso wa akmaluhu kan ugu kaamilsan qaamatun iyo wabasta qaamatun istaag weeye joog yani qof istaagiisa qaama la yidhaha qof aan aadna u dheerayn dadka gaagaaban ahayn dhexdhexaad wey, qof dhexdhexaad ah istaagiisa markuu qabriga dhex istaago uu inuu dha- inuu qofkaas waa inuu qarinayo wa basda haddana weliba saa inuu kusii daro gacmaha basda marka waa qabri aada u dheer wey intaasaa la qodaya intaas oo qabriga kaamilka ah kaas wey qaamatun wa basda آه. مرحبا وبسطة كوا- يعني ما- علماء قالوا حكم مثاليا قامة إيو وبسطة فرفض استاقي قفك انتو ها انت فرها ونقدر لكن سيدا عسو أبداً تفسير بسطة هدي لك عما في هدي لك عنتو نمبر الوجه أو في آه، قفك دحدحات كو aan aadna u dheerayn aadna u gaabnayn intaasaa la geynayaa la qodayaa markaa marka kadib baa weliba iil loo sii samaynayaa iilka intaa la gaari weeye wax intaa la qodayo wadninka intaa lag la qodayo wa akmaluhu kan ugu kaamilsan qaamatun iyo basda wey wa yuudacu waa la dhigayaa khaduhu cala turaab meydka markii la dhigayo dhinaca midigaa loo dhigaa qibladaa loo jeedinayaa dhabankaa dhulka loo dhigaya dhabanka dhulka loo dhigaya ciiddaa loo barkinaya yacni waxaa la tusinayaa faqiirnimadiisa inuu ilaahay raxmaddiisa u baahan yahay subxaana wa tacala waa addoon daciif ah wey meeshii kibirka waa dhammaatay banaanka marka adduunyada markaad joogtay xoogaa madaxaad yar taagtaagaysa daad madax ahayd iyo daad xoogaa shilimaad lahayd iyo daad nin xoogaa yar oday ahoo la ixtiraamo ahayd iyo ah meeshii aad taagtaagaysa laga soo tagaata soo ma maanta raxmadda ilaahay baad u baahanta haddaad xoolo kasta qabtay hal joodar iyo barki lagu dhigi maayo may waxba lagu soo qaadi maayo dhulkaa lagu dhigayaa ciiddaa dhabanka lagu dhigaya weliba kafanka intii laga faydo halkaas laga faydo ayaa ciidda lagu- ah, bur ah, ciiddaa lagu barkinaya ama ciiddaa dhabanka lagu dhigaya ah, dhabanka lagu dhigaya Mm. wa yuudacu khaduhu dhabankiisaa la dhigayaa cala turaabi ciiddaa la dhigayaa wayajibu tawjiihuhu ila alqibla wayajibu waxaa waajiba tawjiihuhu tawjiihu lmayit ila alqibla qiblada waa in loo jeeda qabriga saasaa loo qodaya soo ma dhinaca midigaa loo seexini qibladaana loo jeedin dhinaca midigaa loo seexinaya qibladaana loo jeedinaya tawjiihun ila qibla wayajibu tawjiihuhu ila alqiblati wey faslun yumbashu lmayitu liarbaci khisaalin meydkii oo la duugay kadib baa lasoo bixino waa waajib in lasoo bixiyo liarbaci khisaalin afar qis lilqusli idaa lam yataqayar meydkii lamaba dhaqin baa le war meydkii aa waan duugnay haye ma la dhaqin maye isagoo la dhaqin baa la iskaga riday godka qolaa heshay a waa lasoo bixinoo waa la dhaqi waa goormo idaa lam yataqayar hadduuna isbedelin wey hade hadduu isbedelo meydka lama soo mar hadduu jirkiisi doorsoomo oo la yidhaha dhowr beri buu meesha ku jiray kadib la ogaado inaan la dhaqin markaa wuu taqayir wuu isbedelayaae lama dhaqi karee waa la iska daynayaa markaas walitawjiihihi ila alqiblati meydkii waan dhignay yidhahdeen laakiin halkaa iyo koonfur baa usii jeedin kuwii godka galay waxay dhaheen waan dhignay qo- god baan u qodnay waa gelin oo qiblada umaana jeedin xaggaa usii jeedinayna waa la qodaya markaa waa la toosinaya meydka qiblada loo jeedinaya walitawjiihihi ila alqibla walilmaali idaa dufina macahu dadkii duugayay qaar ka mid a mid baa meesha lacag kaga dhacday war lacag baa iga dhacday weli ma qabrigii markii la duugay kadib waa la qufayaa waa laga soo bixinay lacagta ah de xaqu naas baa meesha ku jire qof baa la xoolihiisa meesha galeen ya ya Mm. maxaa loo siin waa la soo qodi intay ku jirtaa waa looga soo bixinaya waa la- waa la soo bixinaya lil maali waxyaalaha loo meydka yani qabriga loo qodi karo waa la iska dayn karaa adina waxyaalaha sababa looho loo qodi kara unbaa la sheegaya آه وللمال مال بالله سقف إذا دفن معه هذه الوضوء وللمرأة gabadhii baa lasoo lasoo maydkeedii lasoo bixinayaa idaa dufina janiinuhaa macahaa wa amkanat xayaatuh gabadhi uur bay lahayd way dhimatay markay dhimatay lama fiirin canuggii inuu nool yahay inka lama fiirin horaa laga duuge haddii lays yidhaahdo canugaas wuu nool yahay waa lasoo bixini marka kadib baa la jeexi waa laga soo saari waxyaala midka loo jeexi karo weeye maxaa yeelay qof nool baa meesha ku jirta noloshiisa lagu badbaadinaya soo ma waa dhici kartaa ilaahay inuu ku dhaqaalayso way naf baxday inta badan waxay u badan yihiin markay markaa hore ay dhimanaysaba hadduna ka soo baxeen markii waxaa la yidhahdaa markii hooyadu dhimato ilmuhuna markiiba waa dhimanaya taa markiiba laga gaarin laakiin qofka ilaahay uu nooleysanayo ma dhimanayo waxaa laga yaabaa inuu iska dhex noolaado oo qabriga lala geliyo oo markaa laga daba tago haddana isagoo nool loo tago ah way dhacday uwe marka gabadha uur lala xabaali waayo saasuu leey Mhm.
saasuu leeyahay uurkiyaalkaaya bedkeeya hala jeexana waa laga waayo ninkeediina ma joogo wax ehelmana ma joogo saasa medki leey inna lillahi.
si alla saa yeelinaan gara maxaa idan laga rabaa Ma- naftanaa la badbaadinaya Ay, sida lagu duuge kaaku mar dambe way degtay wixii dhan isla tegayoo dabadii taa wuu dhintay markaas markaasay dhimato oo hadda intee la saac la sugayay
waa jahli baa iska dhacay jahli qofka naftiisa haddii la badbaadinayo cidna idan looga sugi maayo waaba kuu qabsanayaan haddaad jeexirtay hawlahaas bagashay Aha. Il- ilmaa banaan ku yaala may ku qabsanaya canuga qaadaa leh ya maasha allah dhakhtar baa ka jira marka dhakhtar baa la geenaya dhakhaatiirtu way jeexaya markaasoo kale cidna cidna ma sugayaan ha Mm. marxaban marka wakaa Ah, walilmar'ati gabadhii baa lasoo lasoo faagayaa idaa dufina janiinuhaa uurjiifkeedii haddii lala duuga macaha maceeda oo uu amkana xayaatuhu noloshiisuna ay suurood hadday inuu noolaanayo suuroodo waa la jeexaya waana laga soo bixinaya wasala allahuma wasala ala sayidina maxamedin wala ali